markana waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijkii maanta wakhtiyadan oo kale aad maqli jirteen jimco kasta ee faaqidaada toddobaadka caashi ibraahim aadan ayaa nala socodsiinaysa
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinbaa kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aannu ku eegayno fatahaadda ka dhacday magaalada beledweyne magaalada beledweyne ayaa tan iyo horaantii toddobaadkan waxa ay dhex fadhidaa biyo xooggan kadib markii ay ku dhufteen daadad xoog leh oo ku soo rogmay magaalada oo ka dhashay webiga oo buux dhaafay tirada dadka ku dhintay masiibadaasi ayaa hadda waxa ay maraysaa toddoba iyo toban qof siduu v o e da u xaqiijiyey wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka hirshabelle dadkaasi ayaa waxaa ku jira dad gurmad ahaa oo saarnaa doon oo ay biyuhu rogeen waxaa sidoo kale jira dad kale oo aan tiradooda ilaa iyo hadda la ogayn oo aan nolol iyo geeri midna lagu hayn qaramada midoobey ayaa shalay waxa ay sheegtay in ay ka walaacsan tahay waxyeelada daadadku u geysteen kumanaan qof oo ku nool deegaano ku yaala koonfurta soomaaliya qoraal ka soo baxay xafiiska ergeyga gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya james swan ayaa lagu sheegay in qaramada midoobey ay gacan ka geysanayso gurmadka bani'aadminimo ee dadkaasi loo fidinayo haddaba barnaamijka faaqdaada toddobaadka ah ayaannu ku eegaynaa in masiibada ka dhacday beledweyne laga hortegi karay iyo in kale iyo sidoo kale in mas-uuliyiinta maamulka hirshabelle iyo kuwa dowladda federaalka ah ay kasii warhayeen masiibada ku dhufatay beledweyne iyo sida loo samato bixin karo dadka ay dhibaatada ku habsatay waxaa barnaamijka igala qaybgalaya wasiirka arrimaha gudaha ee hirshabelle maxamed cali caadle injineer yarow shariif aadan oo aqoon u leh cilmiga dhulka oo ku sugan magaalada london iyo maxamed cabdulaahi buraale oo ah guddoomiyaha dhallinyarada hirshabelle oo haatan ku sugan beledweyne hase ahaatee intaanan barnaamijka u gudagelin waa kan marka hore wariyaha v o a ee magaalada beledweyne ee warbixintan ku eegaya saamaynta daadadkan ay ku yeesheen magaalada sida ay sheegtay hay-adda oja dad lagu qiyaasay boqol afar iyo lixdan kun oo qof ayaa guryahooda uga barakacay daadadkii beledweyne ku dhuftay toddoba iyo toban qof ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen fatahaadaha beledweyne koob iyo toban ka mid ah ayay dooni kula qallibantay xaafadaha ay biyuhu halakeeyeen xaafadihii magaalada ayaa webi isu bedelay isu socodka dadka magaalada iyo deegaanada loo barakacay khatar badan ayaa ka jirta cali cabdi xasan oo ka mid ah aqoonyahanka beledweyne waxa uu ku macneeyey fatahaadaha isdabajooga ah xiriir la-aan dowladaha ethoobiya iyo soomaaliya dhinacyada xog isdhaafsiga xilli roobaadka iyo isbedel cimilada dunida ku yimid biyaha horta waxay ka yimaadeen dhanka etoobiya waxaan dhihi karaa laga soo bilaabo qallaafo ilaa booco ku dhowaad laba boqol iyo afartan kilomitir biyaha intaas dhulka diisha ah ee dhagaxa labada dhinac uu ka jiro oo dhan si sinaad ah ayay macnaha biyaha u socdaan dhagaxa ayay biyaha qabteen dowladahan soomaaliya iyo etoobiyana kolley arrimahaasoo kale waxaa la rabay in xoog dheeraada iyo maarayn dheeraada in la helo marka waxaan dareensanahay inaysan jirin iskaashi caalami oo arrintaas maaragtay ku lug leh inaysan jirin hadday jirtaana macnaha fulinteeda ay aada iyo aada u liidato fatahaadahan ayaa waxay saameyn dhaqaale oo dhinac walba ah ku reebeen dadka beledweyne gaar ahaan ganacsatada yaryar iyo dadkii muruqmaalka ahaa sida uu sheegayo ustaad maxamed cusmaan macow ganacsiga dhibaatooyin badanaa gaaray yani dukaamo waxaan arkay biyihii ay dulmareen miiska xitaa dulmareen magaaladu khasaare ay gaarsiin ka mid ah dad badan oo raashiinkii uga qoy raashiin bakhaaro ku keedsanaa oo qofkii waa dadaal runtii dadaal badan u sameeyey fuustooyin iyo waxyaabuu raashiinkii dul saaray uu maarata isdul saaray marka habeenkaas wuxuu ku kalsoonaa in biyahaas ayna meesha gaari doonin goobihii waxbarashadoo kale oo aniga nafteyda aan tegey kuraas iyo miisas iyo dukumentiya badan oo iskuulka u lahay kombyutaradii oo biyaha dhex sambaynaya biyuhu marka maalmay joogi doonaan biyuhu way tegi doonaan laakiin khasaarihii magaalada gaaray qofkii shaqadii uu markaa haystay in shaqadiisii uu dib ugu laabto ayaa waxay ku qaadanaysaa qofkii in uu muddo badan maaragtay khasaarahaas kasoo kabsashadeeda dadka maaragtay muruqmaalka ahaa ee maalinlaha wax ku heli jiray subaxii intuu soo kal laha maanta wuxuu helo ilmihiis u shidan jiray saakiin meel uu ka shaqeeya aanan lahayn runtii culeys badan ayay ku keenaysaa dadkaas magaalada beledweyne waxaa ku hareereysan dhulbeereed aada u ballaaran oo dalagyo qudaar u badan ay ku dhignaayeen fatahaadda ayaa waxay la tagtay inta badan qudaartii beeraha ku tiilay sida uu sheegayo xasan maxamed maxamuud oo ka mid ah beeraleyda beledweyne wax kasta oo qudaara ku yaala magaalada beledweyne oo webiga daafihiisa ku yaalay way baabi'een marka laga reebo geedmiroodka sida cambaha iyo liinta waaweyn weliba waxa qaybta ay biyaha ka sare mareen way dhimanayaan waxyaalaha dhibaato badan isu gaarta waxaa kamid a galleyda way baaba'day yaanyadii way baaba'day qudaarta yararka ahayd oo koostada iyo asalaatadii way baaba'een barbarooni wuu raacay babaygii wuu soo raacay marka intaas marka waxaa dheeri marka waxaa ku kor baaba'ay oo dhibaatadas ay gaartay dad waxaa jira xogsate ah oo tuulooyinkaas magaalada hareeraheed ah beeraha ku leh iyo qolo ka xoogsta tuulada la degan tusaale ahaan kartoonka liinta ee marka naagta ay xirto waxay ka qaadanaysay oo commission ay u qaadanaysay shan dollar ay ka qaadanaysay qofka u xiri jirtay waxaa loo xiraa liinta boosasaa loo xiraa galkacyaa loo xiraa garowa loo xiraa cambaha sidoo kale muuska magaalada kasoo baxa sidoo kalento ilaa waxaa la geeyaa jijigaa la geeyaa wax alla wixii xoogsataa oo hoos imaanaya beeraha way ku dhibaataysan yihiin wayna saameyntana way gaartay wayna ku dhaqaali la-yihiin haddaba ma jirta hab fudud oo loo yareen karo waxyeelada isdabajooga ah ee fatahaaduhu ay geysanayaan waa kan maxamed cusmaan macow baaxadda biyuhu ay ku socdaan ma ahan meel yaro webi uu ka dilaacay oo magaalada biyo siiye maaha biyu saf ballaaran ay ku socdaan marka safkaas ballaaran biyahaas ku socda oo dhinaca etoobiya ka yimaada waxaan isleeyahay xal ka dhow in yacni dowlad goboleed iyo iyo dadka gobolka ku nool iyo dadka magaalada ku nool inaysan waxba ka qaban karin ayaan anagu qiyaasaynaa laakiin waxaan isleenahay cala alaqal waxay lahan jirta magaaladu meel meelaha habaysan oo ay biyuhu maraan oo maarata hadda waxaa dhici karta magaaladii dhismaheedii casrigu noqday dhismaheedii wuu horumaray biibaxadii waqti fog iska daaya xitaa biibaxadii hadda lasoo dhaafay ee tan ka horreysay biyuhu meele ay mari jireena maanta maarata aysan mari karin oo waxaa lagu shubay maarata guri dabaqa laga dhisay meeshii ninkii wuxuu ku shubay ciid iyo dhagxaan badan guryo dariskiisa ahaa oo biibaxadii hore aynan biyuhu saan u saameynin ay hadda biyuhu u saameyeen taasoo ay sababtay biyihii meelihii ay mari jireen oo maaragtay qof walba ciid intuu doono uu ku rogaayo marka taasna qeybay ka tahay marka magaaladu waxay u baahnaan lahayd xal ka dhow in magaalada qaab un biyuhu meelaha ay biimareen ah oo maaragtay loo sameeyo dadka biimareenada xiraayana runtii lagala hadlo ama awood dowladeed loo isticmaalo laga joojiyo arrintaas ay ku dhaqaaqayaan marka biyahaas un qaab maaragtay sidan dhaanta way magaalada u mari lahayn asleena xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne mahadsanid dhaqane waxaan markan soo dhowaynayaa martida ka qaybgelaysa barnaamijka soo dhowaada mar kale waxaan ku bilaabayaa su-aasha ah bal inta aad kala socotaan dhibaatada ka taagan magaalada beledweyne waxaan ku horeynayaa wasiir caadle inaa lilaahi waa inaa ileyhi raajicuun musiibo waxay ahaadeen maaragtay musiibo qalan ah dad badan fara badan ay ku naf waayeen inta la ogyahay in kaloo la ogeyna ay jirto marka waxaan leenaha horta intii dhimatay allah u naxariisto ummadda soomaaliyeedna meel kastay joogto sabar iyo iimaan allaha ka siiyo inta hartayna allaha badbaadiyo de waxaad ka warqabtaan dhimasho oo maaragtay fara badano inta aan ogahan ilaa hadda anigii soo gaartay ilaa iyo toddobiyo toban qofood oo la ogyahay hade waana uun dhibaato iska rabaanay ilaaha noo keena marka waxaas hadii ay yimaadaan anaga inaa inaa lilahi inaa ilahi raajicuuna noo furan maadaama aan nahay dad muslimiina waa tahay hadda sababta keentay sababta sababta usoo noqon doonaa maxamed buraale aan isna siinaya bal hawshood ku dhex jirtay tan iyo markay masiibada dhacday buraale magaaladaada dhex joogtaa beledweyne bal inta aad kala socoto ilaa iyo hadda masiibada inta ay gaarsiisan tahay baaxadeeda masiibo aada u weyn oo weli aan nagu dhicin ahayd qof walba oo reer binaan oo ama reer beledweyne oo magaalada joogay oo ku sugan indhiisa wax ku aragnay cid kastana way saamaysay oo oo magaalada gudaheeda joogay dabcan waa wuxuu ilaahay keenay alxamdulilah meel looga baxaayo ma lahan wax kastana waa waa wax qornaay oo dhici lahay laakiin runtii waxaan aada ugu xunnahay dhibkaas weliba la ogaan karay biyahana semberi webiga magaalada beledweyne inta badan dhibaatada webiga webiga nooga imaada ma ahan biyahan waa biyo ilaa guriga soo socdo waa biyo laga gaashaaman karay oo maaragtay waa tahay waa ugudbi doonaa soo socdo inay wa waa ugudbi doonaa buraale qaybahaasi waxaan isna siinayaa injineer yarow shariif oo isagu ku takhasusay cilmigan dhulka injineer yarow soo dhowow bal intaad kala socotid inkastood london joogto haddana kolley waa shaqadaadii waa xirfadaadii intaad kala socotid masiibadan ka dhacda magaalada beledweyne horta walaashay waxaa tacsiir gaar ahaaneed u diraa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto khaasatan dahabo xasan axmed iyo walaalkeeda ay ku dhinteen oo meydkeeda lahayn aan isla shaqayn jirnay communitiga ingiriiska jooga aan isla ordejin aadaan ugu xumay gabadhaas tacasiyaan u diraya ilaahay sabar iimaan allah naga siiyo iyo ummadii soomaaliyeed oo dhimatay marka musiibada musiibo sahlan ma aha waxay u baahan tahay foojignaan qof kastoo aqoon-yahan ah khaasatan raggii dawladda ku jiro nin walba xilkiisa inuu qaado weye musiibadan wax socotay weye lixdankii ilaa haddan way socotaa weli waa sii socotaa dhibaatadii keentay waa simple things waxa weeye isbedel climate change haddii musiibada bay-adaha ana dawladdu twice ayna u fikirin mar labaad mar saddexaad ayna fikirin hadda waxaa soo socda bishii soo soctoo kasii xunaaba soo socotaaba marka waxaan leeyahay arrintan ayada ah ma aha sheeko oo dhegayso iska dhaaf maanta maanta ma aha xaqiiqdan waxaa wey ummadayna saameynaysa dhaqaalahayna saameynaysa caafimaadkayna saameynaysa haddii lagu yidhaahdo fadaxaada masalan oo roobabka ama hiigaanga oo dabeela ay la socdaan dhibaata ay keenaysa waa tahay injineer yaro aad baad umahadsan tahay waxaad ka dhawaajisay oo tiri mas-uuliyadda waa in la qaataa masiibadan waa laga hortegi karay maxaa horta marka ugu horeysa cilmi ahaan maxaa soo celcelinaayo sanadkii hore way dhacday fatahaadtan oo kale ah maxaa fatahaadan sideedaba soo celcelinaayo oo dhibaatada intaan la egna geysanaysa ashay walaashay haddaad taariikhda aad fiirisid kun iyo sagaal boqolka iyo lixdan lixdameeyadii toddobaatameyadii sideetamada same scenario way socotaa laakiin kuma jiro budget oo lagu fahmo oo lagu diraasad lagu sameeyo mathalan kadhig maanta adduunyada sidii hore ma aha maanta technologyaa jirta nasa ama hay-ad ayaa jirta i o d la yidhaahdo oo indian ocean dipol oo ay sheegto nairobi waxaa ku yaala maaxad baa ku yaala rag oo oo oo mutakhasisiin oo jaraa-idka kusoo qoraan oo waxaan dhacdooyinkan dhici doonto dowladda soomaaliya aadaan oga xumahay way la socotay international community-ga riboorkooda way qoreen adil laba wiig saddex wiig ka hor ayaa loo sheegay laakiin warqadii waa la qaaday miiskaa laska saaray taas aadaan oga xumahay marka taasna waa wax xaqiiq oo jirto aan laga been sheegi karin weeye dadka beledweyne jooga masaakiin way waa ku dhacday taas negative impact haddana waxaan u sheegaya bishii soo socota november ayaa dhacdadaasi dhacda ka xun ay dhici doonta haddana hadday yidhaahdaan anaga ma naqaan macnaha waxa weeye dabeel baa imaanaysa roobab mahigaan oo intaa u tiri badan oo qaadayo magaalooyinka oo dhan xaggee la geynaya marka diraasad waa in la sameeya habna loo sameeya dawladdu waxa weeye waajibkeeda inay ugu digto muwaatinka meel kasta uu joogo kharashna ay ku bixiso meel oo nabad jirto la geeyo masalan kadhig waxaad arkaysaa haddeertaan ragga beledweyne ka sooba geeday koreen geedihii markii say u saarnaayeen u saarna waa dhidhinte waa daaleen waa soo dhaceen waa dhinteen dembigas yaa qaadanaya dawladdu waa inay qaadataa mar kalan kugu soo noqon doonaa injineer yaro waxaan siinayaa isna khadka ku jira wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka hirshabelle waad maqlaysaa maxamed cali caadle masiibadan waa la sii sheegay buu leeyahay injineer yaro oo waa la sii ogaa oo waa laga hortegi karay maxaa kala socotaa injineerku aqoontiisa iyo cilmigiisa inuu sheego waa aada iyo aad ugu mahadsan yahay laakiin anagu waxaan aaminsanahay in aan laga hortegi karin leanna waxa waaye ilaahay ayaa amarkan wata waa kun fayakuun wuxuu ilaahay ku talagala in ay dhacaan waa dhacayaan cid celi kartana ma jirto mana laga hortegi karin loogumana talajein in laga hortaga xag rabbi aysan ka qoreen haddaan marka usoo laabano arrinta tan iyo dhibaatada hadda taagan iyo xaaladaheeda injineerku wixi uun aqoon isaga uu leeyaho kula toosan ayuu uu sheegay sida ay tahay laakiin meeshaan fatahaadan sida asaga uu sheegay kun iyo sagaal boqol iyo iyo lixdan iyo saddexdii ayay ahayd markii ugu darnayd oo magaalada fatahaadaas ay ka dhacday oo markaas talyaanigii joogay ay u sameeyeen meel keliya oo maaragtay biyaha ay ku leehiyeen biyo xireena oo maaragtay waraab oo dhan la yidhaahdo magaaladan buuro ayaa gaararka ka jiro waxay u baahan tahay biyahaas magaalada kusoo fatahayo in laga leexiyo oo webigii markii laafeero joogsamaayo ay jirto meel laga neefiyo biyaha ay ka baxaan dabeyl socota ma ahan wax meel kale ka imaa weliyaa marka uu buuxsanya magaalada roobkana waa daaho buura uu ka yimaadaa webigana waa buuxsamaa webigi buuxsamay iyo meesha biyaha uga dari lahaayeen ma aragtay webiga ay ka raaci lahaayeen wixiaa isla soo laabanayo ummadaanay baabi'inayan waa ujeednaa annaga dhibaatada taagan waana ognahay waxay u baahan tahay webigan oo soddon iyo jarjar sano aan helin ma aragtay wax dayactir ah in dayactir loo helo in biyoxiriiladi laga shaqeeyo in saddex kili oo saddex maaragtay waadi oo waaweyn ayaa afar ayaa biyo ka keeno dhanka ferferi uga yimaadeen dhanka jawiilay uga yimaadeen ceelgaal meeleer ay ka yimaadeen waxaasoo dhan wa kusoo yaacaa magaaladan isugu imaanaya waxaana qadirmeeday ummadda inta dhimata inay dhimato hantida baaba'dana ay baaba'do dhibaatadana ay dhacdo xag haddii wax ka qoran waayo annaga ma dhahayno hadii laga hortegi lahaa hadii laga hortegi lahaa taladu waxay tahay talada waa u gudbi doonaa saacti wasiir raalleho waxaan u gudbayaa buraale waad maqlaysaa injineer yarow waxyaabaha ka dhawaajiyey wuxuu yidhi masiibadan waa laga hortegi karay dowladda way sii ogeyd oo waa loo sheegay technolojiyad baa hadda jirta oo waa la ogaan karaa cimilada isbedelkeeda wasiirkana waad maqlaysaa magaaladii baad dhex joogtaa maxaa ku darlay waa arintiis injineerku annaga oo maaragtay injineerahayna magaalada jooga ka warhaynay qof kasta oo balweyne dhex jooga u ogay biyaha xadigooda marka ay soo socdaan ilaa gori markay soo socdeen waa laga warhaayay wakti badan soo socdeen oo wax la moogay ma ahan weliga annaga hadda na baabi'inaayo ma ahan webigii webiga na dhex maro oo dhinacyada u daa dhinacyada u daadinayo waa in laga gaashaaman karo ama xataa ay dadka ay awoodaan inay iska celiyaan laakiin waa biyo ilaa dhowr kilomitr webiga u jiro oo labadiisa dhinac webiga ka socda waayo oo etoobiya ka imaada waayo waxan waa laga gaabiyey dawladda soomaaliyana way ka gaabisay sanadkii hore xilligaan oo kale markii ay soo baxday fatahaadii ay soo baxday ayaa waxaa loo istaagay in biyo xireen laga soo biyo magaalada banaankeeda hawshii ayadoo lagu guda jiro waxaa war naga soo gaaray in ay dawladda arrintaas gelayso kadib colays kifuulay oo cid kasta oo maaragtay rabtay inay ka qayb qaadato arrintii waa colays ka saartay dawladda federaalka oo markaas aan annagana aan filayna in ayada shaqadaas ciddii oo donar oo lacagtaas bixin doonto iyo inay cidda hirgelin doonto ee ayada keeni doonto waxaan dareyneynaa gaaris badan dawladdii soomaaliya oo annaga maaragta aan aada u jecelnahay oo aan aan wakti badan gelinay xilligii dawladdan ay dhalanaysay oo farmaajo oo aan aada ugu faraxsanayn weliba meel aada looga taageero dawladda ay tahay waxaa fahmi wayna sababta dawladda ay annaga nooga sii jeedo boraale haddaan soo koobnamo waxaad aaminsan tahay in sida injineer yarow uu ka dhawaajiyey in arrintan laga hortegi karay oo ay u baahnayd in mas-uuliyaddaas culays layska saaro oo mas-uuliyaddaasi la qaato absolutely waa qabaa boqol kiiba boqol waa laga hortegi karaa oo maxaa ku koobay keliya beledweyne oo meesha ugu sokeysay xadka etoobiya soomaaliya ugu dhaweyn tahay inay biyaha saan u baabi'iyaan waa su-aal oo waa su-aal kalena ina u baabi'in waa- sababta taagan in laga hortegi waayo waana wax laga qaban wax laga qaban karo aan aaminsannahay waa su-aal la isweydiin kara buraale waxaan su-aashaas weydiinayaa injineer yarow injineer yarow maxaa fatahaaddan iyo dhibaatada biyaha webiga iyo daadadkan ku koobay magaalada beledweyne mar haddii ay jiraan webiyo kale oo dalkii uu leeyahay oo dhibaato intaan la eg aanay sababin arrinta iyada oo la leeyahy lama celin karo ama bixireyna loo sameyna ma aha nimanka waa in loo sheega dadka deegaanada at least boqolkiiba konton inaad safgaraysid dadka at least boqolkii toban inaad u sheegtid ay ka guuraan dawladdana garab ku siiso haddii hiiraan kusoo aadayo waa lala socdaa naasa waxaas waa sheega intaas intaas kusoo warbixintaas dawladdu waa loo gudbiya nin aan haysanin male marka taas aadan uga xumahay way ka gaabisay ama hataan lasoo qaadin ba arrinta iyada ah middan kale biyaha haddaad aragtid maaragtay biyahan oo oo beledweyne oo maaragtay kasoo qa- labada levelka levelka ayaa ayaa hooseeya yacni masalan dhulka haddaad fiirisid laba webiya wadankeena yaalla mid ganaane la yidhaahdo oo jubbooyinkaas waraabiya iyo kan shabeelle kasoo baxa iimey iyo dhulkaas kasoo baxa weeye aadoo u gaabaya taa laakiin waxaa looga hortegi lahaa nimanka loo sheego orientation loo sameeyo ama guddi loo sameeyo oo dadka lasoo daadgureeyo ama ay ay tagaan m- mudug iyo ma meelahaas johar iyo dhulkaas inay tagaan oo dadkii la geeyey ila for the time being hataa xero qaxooti loo sameeyo tan waa dhacaysa iska caadi wey maraykanaa ka dhacdaa daraad maraykan california ka dhacday waktigii obama dhacday nimankii waa arkayeen telefishinada adduunka dhana laga daawinayay maxaa loo sameyn lahaya taas oo kale Marka- masalan kasoo nairobi oo kale taasaa ka dhacday kenya ka dhacday boqolkiiba konton dadkii waa la safgarayay ilaa afar boqol iyo konton kon eh, ayaa la safgarayay Na- namibia ka dhacday zambia ka dhacday webigii zambesi markuu dhacay adiga waxaa saf intaasaa la helay laakiin taas ma u jirtaba marka biyaha soo socda ilaahay no Engineer Yarow- subxaanahu watacaala Engineer Yarow, waxaan aayadiisu waa rabaa- caddahay.
laba aan kala saarno in biyahan iyo dhibaatada ay geysteen laga hortegi karay oo biyahan xal loo heli karay iyo in dadka laga daadgurayo magaaladii laga sii saaro maadaama een, biyahan ay soo socdaan labada aan kala saarno horta biyahan ma la celin karay oo xal ma loo heli karay inaysan magaalada soo gelin biyaha hadduu da- biyaha mahiigaan weeye dabeelaa la socota lama celin karo the only thing dadki inaad kasoo kaxaysid asaga wakti gaabanuu socona mana soconayo for abad uma soconayo markuu yimaado daadkan uu yimaado dadkii meela laga soo qaada intii lasoo qaadi karo kadib meeshooda lagu celinaya laakiin waxaa jirtaa haddii technolojiyada noo saamaxdo dhaqaale noo saamaxdo annaga wa waa samayn karnaa safeguard waa samayn karnaa nabadgelyo waa u samayn karnaa laakiin ummadda soomaaliyeed ama dawladda soomaaliyeed dhaqaale noocaas ma hayso midii kale aan samayn karno istaakuleen oo qoys qoys la keeno la dejiyo asaga hadduu u bato ma soconayo forobit ma soconayo todoba beri u soconaa ama sagaal beri u soconaa kadib waa daadguraynaya waa iska waa iska guraya taas caadi waayo laakiin magaaladiibaa biyihii dhex fadhiisanaysa dadkii way khasaarayaan een, guryihii iyo hanti dhanbaa meesha ku baaba'aysa marka sidee webigan sidiisaba xal loogu heli karaa in biyahan dadka ay soo gaaraan ma la xallin karaa Waxaan- arrintaasi wa- waxa weeye carabta waxay tidhaahdaa likulli shayin lahaa xal walaakin mushkilat almu- almaniya laysat lahaa xal wax kastoo xalow leeyahay dhimasho aan xal loo heli karin midaan ayada ah dawladda hadday isku dayso iyo khubarada la shaqayso ya xal waa loo heli karaa arrintan ayada ah diraasaadka dhulkii la la diraaseeyo oo maaragtay daam adag la sameeyo oo concrete fiican oo stratejiya intaa tan oo dabeel intay imaanayso hogaanteeda la ogaado la dariso dabeelihii imaadeen xooggeeda intay la eg tahay biyaha culeyskiisii intuu yahay iyo dabeeshaasi culeyskeed waxaa elinahay waxaan waa la samayn karaa laakiin haddeertan for the time being dawladda soomaaliya awooddaas ma laha midi kale ay samayn karta hadda waxaa waaye dadkii inay u sheegto dhibkaas inuu jiro ku khasabto inay kasoo guuraan toddoba bere kadibna ay ku celiso taasina dhaqaale waa in loo helaa dhaqaalaha meelaha laga fardhinayo daararkan lagu dhisinayo ma soconayo to save our people dadkeena waa ina nabadgeli anigu anigu u samaynaa waa tahay injineer yaro wadankii loo soo jeestaa injineer yaro waad mahadsantaha waxaan ku noqonayaa wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle maxamed cali caadle waxaa farta aada loogu fiiqay saacata wasiir dowladdii dhexe farta lagu fiiqay oo marna biyahani haddii loo sameeyo kanaalo adag loo sameeyo in la moosi karo lakin biyaha way xoog badnaayeen sida la sheegay laakiin dhinaca kale dowladdii waajib baa ka saarna baa laleeyahay sida injineer yarowna ka dhawaajiyey mar haddii lasii ogaa in dhibaatadan ay dhacayso in ugu yaraan dadkii laga sii daadgureeya maxaa kala socota adiga waxa dhacay oo hore u dhacay dadbaa ku dhima rabay cagrabi ka qoreed cid celi kartay haba yaraatay oo lale ciddaasaa joojin karta ma jirin maqaadiir rabbiyay ahayd dadaal waa loo baahnaa iyo in la dadaalo laakiin xagra dhimada ka naqmataas ma dhicin marka waxaan rabaa horey baan haddaa warkeyga ku jirtay iyo xireenaa laga sameeyey waa la ogyahay lixdan iyo saddexdii ah waxaa la sameeyey maaragtay meel biyaha lagu leexiyo meeshan tugad waaweyn ayaa soo galo magaalada waxaa waay xooga waa hooseysaa sax waaye guuraha roob xoogla hadii uu ku dao asigoo biyu ay ay tuurmayaan ayay ay ay soo degayaan waa la ogyaha waxay u baahan tahay in magaalada biyaha sidii looga leexi lahay oo looga xiri lahay loo howlgalo dawladdu dhan eed waa ku leedahay oo waxawaaye wadanka iyagaa dawlad waa dawlada dhexe ayaga ah marka waxawaaye in ay ummadda ay dawladda u yihiin ay la socdaan oo dhibaatooyinka dhacaya sidii ma aragtay haddii aan la dadaalin wax ma suurogeli karaan inkastoo wixii rabitaatiira cid dhaasi karta ee ma jirin webigu meelo kasta uu ka fatahaa inta uu maroo dhan waxaa waaya biyaha waa ka fatahaya magaalooyinka dooshadala uu mara waa fatahay laakiin musiibada ka dhacayso ma gaarayo beledweyne leanna beledweyne awalan horta biyito meesha ay ka imaanayaan iyo buurihii iyo wixii xagga waa xaggaasa naga jirtaa haddana biyo xoog badanna way soo da-ayaan dabaylaha uu sheegay injineerku way jiraan oo ayadoona meesha ayay ku jiraan hadda maanta haddii dib meesha ka baxaan magaalada laguma naqa karo dadka cuduraa laynaya waa ku dhamaanayaan in ma aragtay war waxa dhiman oo hadda noo soo socdo see looga gaashaantaa iyo see wax loo qabtaa talada inay ahaato waa maane wixii lasoo dhaafay oo maqaadiir rabee xagrada ka dhahay waxaan isleeyahay ma u baahna in ma aragtay wakti lagu lumiya biyahana lama leexin karo waxna lama qaban karo ugama jeedo laakiin waxaan aaminsanahay inay maqaadiir rabeed oo ilaahay u talagala inay waxaanu dhacaan sidana ay u dhaceen laakiin sanadkii hore way dhacday haddana way soo noqotay waa laba sanoo isku xigta bay soo noqonaysaa oo dadkii reer beledweyne intaa way qaxayaan caruurtii guryaha saqafyadooday saaran yihiin qaar baa biyihii ku ku dhammaaday dad bannaanka ay joogaan mar haddii ay hore u dhacday in tan laga gaashaanta ma ahayd ugu yaraan sida injineerku sheegay in dadka laga daadgureeyo magaalada la dhaho ka baxa magaalada masiiba kusoo socotee way ku fiicneed way ku fiicneed laakiin ma dhici karin basi xagarbeesa ka qoreen waa taa waxaan siinayaa buraale buraale magaaladaad dhex joogtaa waxaana farta aada ugu fiiqday in dawladda dhexe ay magaalada beledweyne ay gabtay maxaad aaminsanayd dadka la raro oo injineerka qabo oo la soo celiyo waxa ka daran waxa waaye beledweyne nawaaxigeed inaa buuli jirtay beeraha ku yaalla way baaba-aan waxaa jira geed miroodyo saddex sano afar sano oo abuurnaay oo miro dhalaayo a baaba-aayo micno ma keenayso dadka in magaalada laga raro la soo celiyo laakiin geedkii afar sano shan sano lix sano la barbaarinayay oo dhaqaale laga sugaayo baaba-ayo meesha markaas meel saxaro camale oo geedkii haddana qof kasta oo intaasoo rafaad ku dhacay haddana ma labaad masoo abuuri karo laakiin guri laga laga guura laga soo noqona maaha midda dawladda eh dawladda annaga maba ka filaynin bo dawladda mar walba waxaan ka filaynay maadaama habeenkii la doortay dawladda aan xasuusano habeen noogu weyn taariikhda inana soo marin ay ahayd dawladdan waxaan ka filaynay wax badan inay noo qaban doonto saddexda sano ay jirtay kama helin xataa imaanshahooda maanan helin runtii madaxweynaha mar noo imaaday fatahaadii hore asigoo xataa noo ballan qaaday inuu aeroboortka noo dhisi doono aeroboorkiina weli aanala dhisin maanta oo maanta tahay dawladda laba diyaaradood gargaar oo imaan rabtay roobabkii eerboortka xaliyey darteed ee diyaaradii la soo degi waayeen sidii aan ugu lifinayna uguma hambaynin dowladda taageero iyo taageero la-aan waajib ayaa ka saaran gudaha dalka iyo dhibaatooyinka ka dhacaya intii karaankeeda ah oo ay tabartu la eg tahay inay wax ka qabato marka ilama aha intaasi ay ku xiran tahay in reer beledweyne ay taageersan yihiin dowladda iyo in kale waa arrinta dowladda waajib naga saaran waa macnaha waajibkii waa kasoo gudubnaba waajibkii haddii aan ka waynay haddana waxa aan u muujanay inaan wax uga weyna may ahayn waa tahay haddaad umaadsantaha buraale waxaan u gudbayaa marka hadda taasi waa dhibaatadii dhacday aan wax iska weydiinayna sababtay u dhacday iyo haddii wax laga qaban kara iyo haddii kale waxaan rabaa comment yar inaan sameeyo haddaad fursad isiiso haye engineer yarow hor u soco waxaa jirtaa horta anaga muslimiin baan nahay taasi shaki kuma jirto maqaadir ilaahayna waa aaminsanahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wax kasto haddii maanta qaladkuugu dhaco waa inaad daristaa beri tusaadaan ugu dhicin tallaabadan laba jeer ma aha tan iyo lixdankiiyaa socotaan ku yidhi aniga da-deedii toddobaatan waan dhaafay waktigii cabdirashiidaa jiri jirtay waktigii aadan cabdullaa jiri jirtay waktigii cigaalaa jiri jirtay tanay saanay usoo noqnoqonaysaa arrintan iyadana ma aha mid beled keli ku taawan maraykanaa qabsanaysa afrikaa qabanaysa asiankaa qabanaysa wixii dhanba diraasaada loo samaynayo ka hortag oo la darisay diraasaad oo arrintan saanay u dhacday beritosaynu u dhicin dowladdu waxaan ka rabnaa oo keliya inay naqsho ama shax oo cad oo ummadan lagu safgaraynayo aniga taasaan codsanaya maxaa yeele dee berito waa imaanay haddii guryo la dhiso lacag la siiyo wax kasta la sameeyo berito waxaa imaanaysa tokada hadda bisha novembera soo socotaan ku yidhi muqdisho inay qaadaysa ilaha rasuulka og aniga ma ogaan karno allah naga yasiro engineer waxaad ka dhawaajisay ilaa iyo lixdankii inay soo socoto arrintan sidee wax looga qaban jira maba qab maba ugu jirto baan ku idhi diraasaad oo maanta hor yaallo ka hortagid maba yaqaaninba this is the problem dowladda markii hay-addii uqaabilsan inay keentaa diraasaad waafi ah at least diraasaadkaas oo loo hordhigayo boqolkii xataa soddon ha ka hirgalo konton ha ka hirgalo lixdan ha ka hirgalo maba jirtaan ku dhahay anaaba kuleba hadda kuwan joogaa maxay hayaan dadaan tagnay diyaaradaan qaadnay kalan tag that is not waa in lagula xisaabtama maxkamad lagugu keenaa markaa markaa tan iyo lixdankii waxaad leedahay sidaanay dhibaatada u dhici jirtay lagamana tashan marna lagama tashan lagama tashan ilaa weliba tan kasii daran oo oo soomaaliya nuskeedadan qaragaraysay jubbooyinkaasi waa la qaragaragereeyey iyo maaragtay shabeellooyinkaasi ilaa maaragtay baardheer iyo dhulkaasi waa jiri jirtay laakiin dadkaasi waa si si ay ku noolayeen technologisid hadda ma aha nin kasta waa arkaya ma la arki karo qaladkan waa jira dawladdu waxaa laga rabaa sections wasaarad kasta qorshaheeda waa inay wax ka fulisaa ma aha sheeg barararaf looma baahno waa tahay ilaahay waxaas waa ii qoray laakiin dambigii aan ii dhacda beri inla qabsadamar hadda umuradaa dhacaya umuradas haddii dhaca daabaa loo baahan yahay haddana berit waa kusoo beri dambe kusoo noqonaysaa miya sanada masaana ay noqonaya miya waayahay injineer yaro ukaadi wasiirka hadal qaba kusoo dhawow sacd wasiir aasha aada umaasan tahay waxaan rabaa horta waxa in waxbaa la qaban karaa iyo wax lama qaban karo iyo maaragta xaaladeenu maanta halkaas ayay kusoo laalaadanaysaa waana la ogyahay ilaa waktigii aan xaaladu aan soo marnay iyo ilaa lixdaniyadii inay waxaanu jireen iyo qaabkii waxbaa la maaray jira markii dawladdigii hore joogto awooddaran waxbay maaray jirtay laakiin wixii waa soddon sano ayaan waxaan dayactir jiray waxaan marka aada u jeclaan lahaa annaga inay wakti hadda maaragtay ay leedahay inay noolad umisan lahaan dawladda markaan anagu wax qabno ama aan wax kala doodeyno ama wax si naga yihiin dariiqado oo aan maaragtay meediyaha ahayn oo wax laysugu sheegaa badan wixii aan ka qabnay waxaan uga baahanay iyo waxawaaye iyo wixii ay ka gaabiyeen waxay sameeyeen waxawaaye waa dariiqad kale hadda wax macnaana ma keenayso inaan maaragtay meediyaha aan ee dawladda kaligeed aan aan aan la istaagin waxba tari mayso marka waxaan rabaa haddii ilaahay ka raalli noqdo in hal haba le aan isla fahano in wixii hadda ka dambeeya kan waa lasoo dhaafay wixii wacyigelin ah haddii dadka la wacyigelinayo iyo haddaan maaragtay dawladda lala xisaabtamayo iyo haddii lala doorayaba in dariiqadaha ay leedahay aan umari doonaa insha allahu tacaala haddii ilaahay ka raalli noqdo tanina waa dhacday waana na dhaaftay ilaahay maaragtay wixii nagu dhacayo hore noogu dhacayna maaragtay ilaahay bedel kheyr qaba hana siiyo wixii hadda noo dhimanoo taaganoo dhibaatooyinka ah iyo ummadan sidii maaragtay magaalada loogu celin lahaa iyo waxyaabahaasa waxaan rabaa inaan baaqooda ummadda soomaaliya aan ujeediyo oon idhaahdo war ummadda soomaaliyeed wixii dhacay waa dhaceen wixii dambeeya insha allah waa laga gaashaaman doonaahe hadda ummadda tan si lagu samaka bixi lahaa la wada istaago aad baad umaasantahay sacadta wasiir buraale hadal baad qabtay midda injineerka aan wax ka qabaa xilligii dawladda hore annaga sida waalidkeen noo sheegeen ama aan ka warayno taariikhda siddeetan iyo kowdii soo baxday keliya fatahaad xilligaasna tuulooyinka magaalada aada loogama bixin dawladda soomaaliya oo xilligaas dawladda maxamed siyaad barane aaday u maaraysay dooman balaastiga oo badan ay keentay dadka oo ilaa tuulooyinka loo diray marka waxaan wax jiri jiray oo sidaama badan ma ahan xiliyadan dambe waa waxi ay bateen waxaan rabaa inaan dad badan fahamsiiyo dadka reer beledweyne aaday ula socdaan laakiin fatahaadan ma jiri jirin xiliyadii dawladda siyaad barane ma aysan dhicin hal mar ay dhacday intaan ognahay halkaas marna waa aadaa loo maareeyay intaasaan rab inaan u iftiimiyo maya maya waxaaway maxamed siyaad bare xilligiisii oo xilligayna technolojiyada isdhaafsan maxamed siyaad bare xilligiisi anagaa la shaqayn jirnay macdintii biyaha aan wada joognay waana waa la soconay dhibkan waa dhacayn wax ka qabashadeedii ani waxaan rabaa diraasaad cad oo lagu seefgareeyo ummadda iyo dalka ma aha laba qofood guri loo dhidhisay hadda magaaladii beledweyne biyay ku dhex jirtaa dadkii way barakaceen magaaladii masiibo ba-an ayaa ka taagan maxaad u aragtaan in dadkan lagu samato bixin karo sidee ayaad isleedihiin waa looga hortegi karaa waxaan ku bilaabayaa wasiirka caadle xaqiiqatan waa waa waa dhibaato taagan oo saxa haddana sanadii horena waa sii dhacday oo xaaladeeda waad ogeeday ummaddaas ilaahaa badbaadiya sanadii hore ee wax dadaala oo fara badan ee loo sameeyey meeshaas ma jirin cid la arkaba iiloo magaalada sideeda ay iska tahay oo musquulihii ma aragtay ay xiran yihiino wasakhdii magaalada ay dhex taalo ayaa cid la arkaba uun sidii ay isku bederi kartay isu maarey kartaa um dadku isu maareen inta badan waa jireen waxyaabo yaryar oo gacanoo leegeysa laakiin ma ahayn gacantii munaasibka u aheeday oo meeshaas maaragtay ay u baahneeda ma ahayn marka aniga waxaan isleeyahay waxaa loo baahan yahay gurmad deg deg ah oo mid caalamiya iyo mid maxalli ah ama maarata ama local ah in dhammaanteenba aan maaragtay lawada qaado gurmadkaas marka waxaa u baahan in laga fikiro sida ummadaas magaalada loogu celin lahaa waxba ku tari mayso teendho banaanka looga dhisay iyo maaragtay iyo marajaneeca xunoo banaanka ay toban habeen ay kuloldeen dadku deegaanka ay lahaayeen iyo meesha noloshooda ay ahayd ayaa waxay u baahan tahay in laga fikiro waxayna u baahan tahay dhaqaale iyo maaragtay dadaal fara badan oo meesha la geliyo oo heer caalamina ah oo adduunkuna ay ka qayb galaan dawladda soomaaliya in ay u istaagto shacabka maaragtay ka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanna ma dhahaayo u gaar yeeli maayo dadkii shabeelle waxaa le ummadda soomaaliyeed inay u wada gurmatay sidaasaan isleeyahay inay ku habboon tahay waxaan ku laabanayaa buraale buraale magaaladaad joogtaa hormuudkii dhallinyaradana waa tahay hawshiina gacantaad kula jirtaa iyo samata bixinta dadka dhibaatada ay soo gaartay maxaad u aragtaa in dadkan lagu badbaadin karaa hadda islamarkaana lagaga hortegi karo in magaaladan biyaha dhex yaalla markay dadka soo noqdaan kadib inaysan masiibo kale ka dhicin oo cudurro aanay ka dilaacin maxay kula tahay mar haddii hadda waxay dhaceen hadda hadda la joogo in aada loogu gurmado waxaa waa emergency dawladda xoog inay saarto cid kasta oo cid kasta oo maaragtay oo arrintan wax ka qaban karto idin inay xoogga saarto in loo soo jeesto in dalka dhan usoo jeesto oo awood la isugu keeno ummadan maadaama dadkaanu dad badan yihiin loo soo jeesto ayagana ay annagana aan xoogga saarno runtii annaga xataa waa ka gaabinay annaga xataa bulsho ahaan in aan aan dadkeena u gurmano wadooyinku way baaba-een gurihii inta badan way baaba-san yihin musqulihii way baaba-san yihiin marka waxaa la rabaa in gurmad caalami ah oo dhakhaatiir fiican la keeno raashin badan loo keeno dadkan dhaqaalo badan lagu baxsho wadooyinkan hadhowdi marka la noqonayo la habeeyo waxaan rabaa in in dawladda maaragtay aan ka codsanayna dawladdeena inay aada xoog u saarto arrintan inta ay dadka ka noqonayeen iyo hadda halkan ay joogaan ay hoy la-aan ay ku hayso ay biyo la-aan ku hayso waxyaalaha ugu nasiibka daran waxaa waa dadkii biyana way kasoo carareen biyo la-aana way haysaa oo ceelashii wixii dhan way baabeen iyo heeraha internationalkana mar walba daneeya soomaaliya ka shaqeeyana inay ayagana ay awood badan saaraan weli ilaa hadda aan dadka gurmud ku filan ma helin aad baad mahadsantaha buraale waxaan kelmadiisa ugu dambaysa isna siinayaa injineer yaro oo muddo aamusnaa injineer yarow xalkii baa la joogaa maxaad u aragtaa xalka hadda magaaladii biyo dhex fadhisaa dadkii beledweyne waa kuwo biyo ku jira kuwo banaanka u baxay haddana cudurraa laga baqayaa maxaad taladaad u tahay caisho wadankii waxaa ka jira is-aamin la-aanaa jirtaa kowdha runtii haddaan ka sheegno maaragtay aniga xalkayga waxa waaye beledweyne ilaahay wuxuu ugu heydiiyey hogaamiyaal dhaqameed oo qolo kasta oo kala duwan ayaa jira wixii wax lagu bixinaayo intii hir shabeelle tahay hogaami dhaqameedkooda dadkooda loogu dhiibo dawladdu waa inay u yeertaa orientation ay siisaa ma aha villa soomaaliya inay guddi soo magacowdo guddi qaran la yidhaahdo taas waa qalad
dhibaatadan reer beledweyne iyo hirshabeelle dhanaa ku dhacday hogaamiye dhaqameed kastaba ha loo yeero magacyadooda waa la haya qaar baarlamaanka ay ugu jiraan ha loo yeero dhibkana jira marka wixii mucaawano la keenaya carabta ha ka timaado ama soomaalida kale ha timaado maxaa yeelay dee sida oo ninkan dhalinyarada ka sheekeyna runtiisa uduro badana dhalanay tayfoodka kolera dhacaya hepetiskan kambeerka galaa dhacaya agaarshowa galaya wax kasta dhacaya horta taasi shaki kuma jirto kadibna maaragta hogaamiye dhaqameed lagula xisaabtamo aniga taasaan filaya aad baan dhammaantiin idinkaga mahadcelinayaa ka qaybgalkiina barnaamijkan toddobaadkan waad mahadsan tahay thank you very much intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaya barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadkan waanu ku soo qaadannay in musiibada ka dhacday beledweyne laga hortegi karay iyo in kale iyo sidoo kale in mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle iyo kuwa dowladda federaalka ah ay ka sii warhayeen masiibada ku dhufatay beledweyne iyo sida loo samato bixin karo dadka ay dhibaatada ku habsatay inta aan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
caashi ibraahim aadan ayaana soo jeedinaysay faaqadaada toddobaadka